روعة الغار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa kuu soo dhowaada barnaamijkeenna toddobaadlaha ah ee sahanka dhaqaalaha waxaan xalaqadan insha allahu isku dultaagi doonnaa canshuurtii dhowaan ay soo rugtay kooxda riddada soomaaliya maxaa xilligan ku soo beegay siday u arkaan shacabka soomaaliyeed dhibaato intee leeg ayaa ka soo gaari karta sharikadaha isgaarsiinta iyo shacabka soomaaliyeed iinahaas iyo in kale ayaan maanta barnaamijka ku faaqidi doonnaa waxaad naga dhegaysanaysaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo barahaan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني waa hagaag labiyo tobankii bishii julaay ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan kooxda riddada ayaa ku dhawaaqday in canshuur boqolkiiba shan ah ay ku soo rogtay badeecadaha la kala iibsado gaar ahaan midda lagu kala gato lacagaha danabaysan ama elektaronic karansiga ah taas oo ay ugu magacdareen canshuurta iibka ama gedidda ee loo soo gaabiyo faad waxayna intaa ku dartay in canshuurtan ay bilaaban doonto siddeed iyo tobanka agost oo ku beegnayd axaddii lasoo dhaafay canshuurtan ayaa ah mid cusub oo ku biiraysa canshuurihii xaddhaafka ahaa ee horey loogu soo rogay shacabka reer muqdisho balse waxa ay kaga duwan tahay ayaa ah in markan aan laga qaadaynin ganacsatada oo keliya ee sidoo kale laga qaadayo qof waliba oo wax ku iibsada lacagaha dhex mara moobilada ee loo yaqaano m m t-ga wasiirka maaliyadda kooxda riddada ninka lagu magacaabo bixi imaan oo ku dhawaaqay go'aankan ayaa sheegay in iswidaarsi waliba oo lacagaha elektarooniga ah ay si otomaatig ah uga go'i doonto boqolkiiba shan taas oo uu sheegay inay u cuskadeen sharciga canshuuraha gedidda ee dowladdii maxamed siyaad barre oo soo baxay toddobadii bishii januari ee sannadkii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii laakiin dad badan oo ka jawaabayay halqabsiga nidaamkii siyaad barre ayaa sheegay in canshuurtan laga qaadayay keliya ganacsatada gaar ahaan kuwada maalqabeennada ah sidaba uu dhigayo qodobka koowaad ee sharcigaasi oo sheegaya in lacagtan ay dul saarnayd keliya badeecadda dibadda laga keeno ganacsiga jumlada hoteelada iyo badeecadaha ay warshaduhu soo saaraan wasaaradda maaliyadda kooxda riddada ayaa wax ka beddelka qodobkan ku soo dhex dartay qaraarkii ansixinta doroska miisaaniyad sannadeedka laba kun afar iyo labaatan ee golaha dawaaqidda u ansixiyey sagaalkii bishii disembar ee sannadkii hore ee laba kun saddex iyo labaatan qodobka afar iyo labaatanaad ee xeerkan ayaa canshuur cusub ku soo rogay ganacsi kasta iyo adeeg waliba arrinta la yaab kale waxay noqotay in canshuur laga doonayo adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo xitaa biyaha iyo korontada dowladaha caalamka waxay muwaadiniintooda lacag la'aan ku siiyaan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha halka kooxda riddaduna ay doonayso inay canshuur ka qaado adeegyadan halkii ay ahayd in iyadu ay lacag la'aan ku bixiso canshuurtan cusub ee kooxda riddada ay soo rogtay waxay ku gaar tahay keliya shacabka ku nool magaalada muqdisho maadaama maamul goboleedyada riddada ay ganafka ku dhufteen kana soo horjeesteen in deegaanadooda laga qaado kadib markii ay soo saareen wareegtooyin ay ku laalayaan amarka kooxda riddada shacabka iyo ganacsatada magaalada muqdisho oo horeyba uu la daalaadhacayay xasarado dhanka dhaqaalaha ah ayaa canshuurtani ku beertay walaac hor leh sabtidii lasoo dhaafay ganacsatada ayaa isugu yimid kulan ay ku muujinayaan siday uga soo horjeedaan baadani waxayna sheegeen in iyagoo markii horeba la circirayay canshuuro tira beel ah haddana loogu soo daray mid cusub oo ay sheegeen inaysan xamili karin waxayna intaa ku dareen in kooxda riddada ay doonayso in lacagta dalka taalla oo dhammi iyadu la wareegto maadaama iswidaarsi weliba oo lacag elektaroonig ah ay ka jaranayso boqolkiiba shan nin ganacsadaa oo dekedda wax keensaday ayaan ka qaadaa konteynar waa u caddeeyaa waxaan ka raadiyaa sandiyaad ilmaan ku koriyaa gabdhaha soomaaliyeed saasay ku shaqeeyaan haddaad tiri kii aad adigu ka qaaday waa ka qaaday lacagaan ka rabaa shan boqolkiiba anigii u caddaynaya laba santi raadinayana boqolkiiba shanaan kaa rabaa kii iga gadanaya boqolkiiba shanaan ka rabaa xoolaha dhan anaa iskala dhaha oo soo wareejiya wasiirka maaliyadda kooxda riddada ayaa la fadhiistay hoggaanka ganacsatada ee tabashada ka keenay canshuurtani laakiin kulanka ayaa lagu kala kacay ka gadaal markii wasiirku uu sheegay inuusan xalin karin liis dheer oo canshuur ah oo magacyo kala duwan wata oo horey ganacsatada loogu soo rogay qaarkood si bilaah looga qaado qaarna sannadle looga qaado wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatadu waa kulmeen ganacsatadu waxay sheegteen culaysyo kale oo ka baxsan cashuurta oy mudan yihiin in laga garaabo lagana xalliyo arrimahaas waa arrimo guuna oo isa soo jiitamay oo isa soo ururay oo qaar weligood laga qaadayay qaarna cusub yihiin ganacsatada dhankeeda waxay sheegeen in maadaama lacagihii baadda ahaa ee horey looga qaadi jiray oo ay ku jiraan isbaarooyinka dekedda gudaheeda iyo bannaankeeda daadsan uu wasiirka gacanta ka taagtay iyaguna aysan awoodin bixinta canshuurtan cusub bayaan ay si wada jirah u soo saareen ayayna ku sheegeen inay shaqada joojinayaan waxayna ku dhawaaqeen kacdoon ay ku muujinayaan siday arrintan uga gadoodsan yihiin ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waa diidnay war ma diideen dadka dulsaarta
kooxda riddada oo awalba ku suntanayd dhaqaale boob iyo musuq maasuq ayaanay u diirnixin shacabka soomaaliyeed waxayna ku adkaysatay in wax weliba oo dhaca aysan ka laaban doonin canshuurtan oo ay qaadi doonaan si kastoy ahaataba hogaamiyaha kooxda riddada xasan gurgurte oo habeenkii axadda khudbad jeediyey ayaa ku hanjabay in ganacsatadii bixin weysa canshuurtan ay la kulmi doonaan cawaaqib aysan mahadin doonin wuxuuna ku andacooday in maadaama ay qayb ka yihiin ururka dhaqaalaha ee bulshada bariga afrika ay yihiin waddanka ugu canshuurta yar guud ahaan dalalkaasi sideedda ah cashuurta dowladda waa la habeeye waa la daabiyey horay u socotay mid cusuboo maanta bilaabanaysa ma aha yaan laga hor imaanin ganacsatadii qaarkood aad iyo aadaan uga xunnahay maanta inay abaabulayaan shoobare iyo balaayo iyo wax ay ka shaqaynayaan dowladduna raalli ka noqon mayso ninka ganacsadaa ahaa haddaanu certificateka cashuur bixinta aanu kala imaanin wasaaradda maaliyadda berri certificate cashuur bixina ma helayo certificate cashuur bixin haddaanu helinna shatigiisa cashuurta ma shaqaynayo suuqa dhaqaalaha afrika ee aan ku biirnay dalka ugu yar boqolkiiba shan iyo tobanuu qaadaa cashuurtaas annaga boqolkiiba shanaan joognaa weli gobolkan geeska afrika sidoo kale dalka ugu yara meesha ugu yar waa shan iyo toban meel ka yar shan iyo toban ma jirto khudbaddan uu jeediyey xasan gurgurte waxaa ka buuxay been war aan macquulgal ahayn oo ay ka mid tahay in canshuurtan horeyba loo qaadi jiray iyo inuu ku soo hadal qabsaday dowladaha bariga afrika haddaba mid ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ayaan wax ka weydiinay hadalladan marin habaabinta ah ee xasan gurgurte wax ka jira ma lahan canshuurtaanna ma ahan mid horey loo qaadi jiray wuxuu sheegay xasan gurgurte in canshuurtan horey looga qaadi jiray soomaaliya maxamed siyaad barre ma uusan qaadin maamuladii ka dambeeyana maysan qaadin asiga qudhiisu xasan gurguurte horey uma qaadin taariikhda soomaaliya horey uma dhicin xitaa wakhtigii gumaysta in qof bukaan ah canshuur looga qaado isbitaalka uu caafimaadka u aaday horey uma dhicin in canshuur laga qaado waalid carruurtiisa ka bixinaya qarashka waxbarashada horey uma dhicin in qoys soomaaliyeed canshuur laga weydiiyo biyaha guriga ugu jira xasan gurguurte wuxuu tusaale u soo qaatay in canshuurtan laga qaado dhammaan dalalka qaybta ka ah bulshada bariga afrika dalalkaas iyo dalalka kaleba ma jiro dal canshuurta faadka ka qaada adeegyada aasaasiga ah ee nolosha sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha ama cuntooyinka sida digirta bariiska hilibka iyo caanaha iyo khudaarta halka xasan gurguurte uu doonayo in adeegyadaas iyo kuwa kasii liitaba uu canshuur ka qaado maadaama ay si aan kala soc lahayn boqolkiiba shan uga go'ayso lacag kasta ee marjinta ku dhacda dalalka bariga afrika ee ku bahoobay ururka e a c waxay canshuurta faadka ka qaadaan waxyaabaha dheeriga ah sida elektroniska hotaylada maqaayadaha qalabka dhismaha qalabka guryaha gawaarida iyo shidaalka xasan gurguurte wuxuu sheegay in canshuurta faadka soomaalida ay tahay boqolkiiba shan halka ay dalalka bulshada bariga afrika e a c ay tahay boqolkiiba toban iyo lix ilaa toban iyo siddeed boqolkiiba warbixin sanadkan lagu daabacay websaytka e a c waxaa lagu sheegay in celcelis ahaan muwaadinka kenyaanka ah bishii faat ahaan looga qaado labaatan iyo afar ruwandana laga qaado toban iyo siddeed doolar dhibic sagaal tanzaniya laga qaado labaatan doolar dhibic toddoba senti ugandhana waa labaatan iyo labo dhibic shan burundina waa toban iyo lix dhibic labo sababta ay u kala badan yihiin celcelis ahaan canshuurtaas waa in laga qaado marka uu qofku iibsanayo waxyaabaha dheeriga ah kaliya halka muwaadinka soomaaliga ah si maalinla ah looga qaado mar kasta uu wax iibsado taasoo wax weyn ka badan doonta lacagaha laga qaado muwaadiniinta u dhashay dalalka kale ee bulshada bariga afrika waxaa intaas dheer in bulshooyinkaas ay canshuurta ku beddeshaan adeegyo ay ka helaan dowladda ayna ku kalsoon yihiin gacanta ay ku dhacayso canshuurta ay bixiyaan maalinkii axadda ee la soo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka dhaqan galay shaqo joojin ay ku dhawaaqeen in badan oo ka mid ah ganacsatada gaar ahaan suuqa weyn ee bakaaraha iyo waddada halbowlaha u ah magaalada ee maka almukarama iyadoona la arkayey jidadka oo hawanaya meheradaha ganacsiga oo xidhan isku socodka dadka iyo gaadiidka oo aad u yaraa xildhibaanada kooxda riddada ayaa canshuurtani cusub ku tilmaamay mid sharci darro ah oo qolo gaar ah isku naaxinayaan iyagoona ka keenay muushin ay uga soo horjeedaan waxayna sharikadaha bixiya adeegyada mobil mani transaferka ugu baaqeen inaysan fulin dalabka xukuumadda riddada tiyo ay sii dheer tahay inay ku hanjabeen in haddii arrintan ay sii socoto ay xilkaba ka xiyuubin doonaan wasiirka maaliyadda kooxda riddada waxaannu leennahay shirkadaha amar uma haysataan haddii dawladdu idiin hanjabto y tiraa shati baan kala noqonayaan idinka lama noqon karaan wasiir u haysta sharci inuu ku soo rogo dadka canshuurna ma jiro shirkaddii qaadda ayadaa ka jawaabaysa waa illegal ha noqoto hormuud ha noqoto dahabshiil shirkaddii lacagtaa berri goysa ayadaa ka jawaabaysa hogaamiyaha kooxda riddada xasan gurgurte iyo wasiirkiisa maaliyadda ayaa intii ay ka hadlayeen arrimaha canshuurtani marar badan soo hadal qaaday ururka dhaqaalaha bulshada bariga afrika oo kooxda riddada ay ku biirtay sannadkii lasoo dhaafay ee labakunsaddexiyolabaatanki kooxda riddada ee sidani uga cabanaysa dhaqaali darida canshuuro isdabajoog ahna soo rugaysa ayaa lixdii bishii julaay ee lasoo dhaafay bixisay toddoba dhibic siddeed milyan oo dollar oo qayb ka ah miisaaniyad sannadeedka ee ururka bulshada bariga afrika iyadoo ay xusid mudan tahay in jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo oo laba sano ka hor ku biirtay ururkan aysan ilaa iyo hadda bixin haba yaraatee wax lacag ah haddaba xiriir intee leeg ayay canshuurtani cusub la leedahay ururka bulshada bariga afrika waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay walaalkeen faysal xasan cabdi fataax waad mahadsan tahay ee ururkan iyo waxa uu yahay iyo weliba caqabadaha iyo saameynta dhaqaale ee kubiritaanka kooxda riddada soomaaliya ee ururka e a c horey ayaan dabcan uga hadalnay ee raadadka iyo saameynta gurcan ee ka dhashayna iminka ayay soo ifbaxayaan waxaana rajeynayaa in mowduuc gaar ah uu barnaamijka sahanka dhaqaalaha arintan u gaar yeelo oo si faahfaahsan dhegeystayaasha ee loogu sharaxo arrimaha horey loo sheegay iminkana soo ifbaxay waxaa ka mid ah inuu ururku leeyahay wax la yidhahdo customs union oo ah marka gudaha loo sii daadega qeexaya in la baabi'iyo xuduudaha ganacsi ee u dhexeeya dowladaha ururkaas ay ku midaysan yihiin sidoo kalena la mideeyo canshuuraha badeecooyinka ay isweydaarsadaan dowladahaasi qodobkan marka wuxuu baabi'inayaa madax banaanida ganacsi ee wadanku leeyahay tusaale ahaan wadanka uma madax banaano in uu ka tashto ama go-aan gaara ka qaato ganacsiga soo galaya iyo midka ka baxaya dalka iyo sida loo canshuurayo iyo midka canshuur badan laga qaadayo iyo midkaan laga qaadininba waxaad ku qasban tahay oo keliya inaad raacdo tacaaliimta iyo towjiihaadka kaaga imaanaya ururka oo aad ku dhaqanto dastuurkaas dowladda riddadana dabcan ururkan marka ay ku biirtay towjiihaad badan oo la siiyey waa ay fulisay waxaa ka mid a inay durbaba soo gudbisay miisaaniyadda sanadka ee ururka uu u baahnaa waxay ururka ku wareejisay toddoba dhibic sideed bilyan oo dollar dowladda riddada ah ee gaajaysan ee maanta qaaburihiina faaganaysa ee dadkiina canshuuraysa ummadeedii baabi'inaysa ururkaas waxay ku wareejisay toddoba dhibic sideed bilyan oo dolar oo xitaa dowladaha qaarkood ay bixin waayeen sida kongo oo kale canshuurtan ee imika aadka loo hadalhayo ee loo yaqaano value added tax ee loo soo gaabiyo v a t ama fat wadamada qaarna looga yaqaano g s t waa canshuur laga qaado badeecadaha iyo adeegyada wayna qaadaan dowladahan ku midaysan ururka e a c tusaale ahaan kenya oo kale sagaashankii ayay hirgelisay uganda sagaashan iyo lixdii ayay hirgelisay tanzania sagaashan iyo sideeddii ayay soo rogtay ruwanda labada kun iyo kowdii burundi labada kun iyo sagaalkii wahaakada ee keliya waxa ay ku kala duwan yihiin marka waxay tahay dowladahan canshuurta waxay ka qaadaan oo keliya badeecado gaar ah iyo adeegyo gaar ah ee meel weliba ma geliyaan tusaale ahaan biyaha korontada caafimaadka waxbarashada iyo cuntooyinka qutul daruuriga sida qudaarta iyo rootiga iyo waxyaabaha la midka ah canshuurtan gebi ahaanba lagama qaado kenya ayaa mar isku dayday inay agabka waxbarashada ee la kala iibsanayo saarto ee canshuurtaas laakiin wixii dhacay waa la ogaa ee bishii lasoo dhaafay markii kacdoono waaweyn kenya ay ka dhaceen arrintaas ayay salka ku hisay waa hagaag haddaba dhibaato intee leeg ayaa shacabka soomaaliyeed iyo sharikadaha isgaarsiinta ay kala kulmi karaan canshuurtan iibka ee faada kooxda riddada lafteedase maxay kala kulmi kartaa waxaa arrimahaasi ka jawaabaya cabdinuur cali oo ah cilmi baare dhanka dhaqaalaha ah
dhammaan canshuurahaas wadamadii soo rogay waxay ka talaagan yihiin inshaalla ayay ka taagan yihiin dhowr waxyaabadaa marka tixgelin u baahan canshuurta la dhaho faadka guud ahaanba canshuur dib badan waayo aroriskeeda oo dowladdu waxay qaadi kartay s t g midaan la dhaho waa service and goodies and service tax midaan la dhaho canshuurtaasaa ka fudud midda faadka oo faadka wuxuu u baahan yahay qiimihii kordhay dhisiin canshuur haddii taas five percent dowladda ay soo rogto saamaynta waxay noqonaya qiimihii waxyaabihii la geli jira ah waxay qaaliyoobi doonaan boqolkii shan ay qaaliyoobi doonaan soomaaliya duruufta ka jirta oo wadankii uusa kaash lahayn dadka mobile moneyga isticmaalo dad fakriga ay yihiin lacagta laga isticmaalo soomaaliya oo dollar oo aan la heli karin iyo bangiyada waddanka oo aan kaash heli karin sidaa darteed lacagtaan digitalkaas isticmaalo haddii la canshuuro macnaheedu waxay noqonay qofki wuxuu ogada jiray inuu yareeyo kii ay wax ugadmi jireen waxay ugadmi jireen inay yaraadaan taasoo haddii labadaba ay dhacdo macnaheeda ay dhaqaalayahanadu waxay dhahaan waa contractionary waa wax loogu talagalay in dhaqaalaha lagu yareeyo waay waxaa kaloo dhacdo wax soo saarkii oo yaraado alternatives ama waxyaabo kale oo bedelo ay dadku samay doonaana ay jirto midda ugu horeeyo waa inay horta yareeyaan isticmaalka mobile moneyga ay yareeyaan oo qofka haddii marka saas ay dhacdo oo mobile money lama isticmaalayo la dhaho dadku waxay waxay lacagta hadda ku jirta mobile moneyga oo kaasha inay shirkadihii weydiistaan aan ka dhalanay oo qofka intuu taga dhaho iga bedel mobile moneyga kaashkiisi haddii lacagahaas marka ay bangiyada iyo shirkadaha ay dadku u celiyaan maalgelintii ay shirkadaha samay jireena aada u yaraan doonto oo bangiyadii iyo shirkadihii inay lacag waayaan ka dhalan doonto oo kaashka dadka gacantiisa ugu galo waa hagaag haddaba maxaa keenay oo kooxda riddadu ay uga gol leedahay canshuurtan vaadka ee ay ku soo rogtay shacabka magaalada muqdisho maxaase wakhtilxadirkan ku soo beegay ma waxaa jira cadaadis ay kala kulmayso waxa loogu yeero sanduuqa lacagta ee i m f iyo bangiga adduunka waxaa arrimahaasi mar kale inooga jawaabaya faysal xasan dabcan brobuleemka iyo dhibaatada dhaqaale ee waddanka ka dhacday bilooyinkii u dambeeyey iyo xaaladda aadka u liidata ee maanta reer muqdisho ay marayaan ee ayaaba ah natiijada waxa loogu yeero deencafinta kooxda riddada soomaaliya ee shacabka ku marin habaabisay ugu dambeyntiina ee hirgeliyey ama dhaqangeliyey go-aanadii i m f ay soo saartay ee canshuurta maanta lagu soo rogay dadka reer muqdisho ee saboolka ah lagama qaado maraykanka oo kama shaqayso canshuurtan loo yaqaano iibka badeecadaha lagama qaado ingiriiska kuweyt iyo qatar iyo in ka badan labaatan dowladood oo kale ee lagama qaado waayo dadkaas keliya waxaa laga qaadaa hal canshuur oo midaysan weliba dowladahaas qaarkood xuduudaha badeecadaha kasoo galay si fari ah ayay dalalkaas kusoo galaan oo hal qaab oo keliya ayaa canshuurta lagu qaadaa ama hal goob oo keliya ayaa lagu canshuuraa laakiin maanta i m f iyo world bank waxa ay ku soo rogeen dadka soomaaliyeed waa wax dowladahooda xitaa aysan hirgelinin dowladda riddada marka iyadoo raacaysa tacaaliimta ka imaanaysa hay-adaha iyo ururada dhaqaale ee reer galbeedka ayay dhibaatadan dadka soomaaliyeed dhexalsiisay i m f na dabcan markii ay deynta cafinaysay waxay ku xirtay shuruud shuruudahaas waxaa ka mid ahaa inay la wareegto dhaqaalaha soomaaliya iyadoo ay maarayso qaabkii loo ururin lahaa canshuuraha iyo habraacyadii la mari lahaa oo idilna inay iyadu dejiso waxyaabaha ay soo kordhisayna waxaa ka mid ahaa haddii aan wax ka xusno in marka hore la kordhiyo canshuuraha laga qaado dadka shacabka ah si dakhliga ama wax soo saarka gudaha loo xoojiyo sidoo kale in la yareeyo shaqaalaha dowladda riddada iyo in adeegyada ay bixiso dowladda riddada la yareeyo ama laga dhigo kuwa brifat ah oo lacag gaara lagu qaato saddexda shardi marka marka la fuliyo maxaa soo baxaya waxaa soo baxaysa dowlad canshuurtii korasatay oo dhaqaale xoogan heshay shaqaalaheedii qaarkood iska ciirisay oo shaqaalihii yaraysay adeegyadii bulshada ay bixin jirtayna brifate ka dhigtay oo dhaqaale uu ka soo galayo saddexdaas qodob marka waxay xaqiijinaysaa danta reer galbeedku ay leeyihiin maxay tahay danta ay reer galbeedku leeyihiin dantu waxay tahay in dhaqaalaha xoogan ee gudaha kasoo ururayo uu noqdo mid xoogan kadibna uu dacmi u noqdo dagaalka ashahadala dirnimo ee lagula jiro mujaahidiinta oo soomaalida ayay doonayaan inay dhaqaalahoodii kusii gumaadaan iyaguna uusan wax qarash ah ka bixin taasna ma ahan dabcan mid ay la gabanayaane warbixinadooda iyo daraasaadkooda ayay ku sheegaan in kordhinta canshuuraha ay tahay mid la doonayo in loo adeegsado dib udhiska dowladda ridada iyo xoojinta ammaanka xasan sheekhna khudbadiisii ugu dambeysay ee uu kaga hadlayay xiisadii muqdisho ka taagneyd wuxuu sheegay in lacagtan ay tahay mid lagu dacminayo ama lagu xoojinayo askariga furinta hore taagan reer galbeedku marka waxay dhibaato ku qabaan miisaaniyadda dowladda ridada oo sanadkan gaartay hal bilyan waxaad ogtahay toddobaatan boqolkiiba miisaaniyadda dowladda ridada waxaa lagu kabaa tuugsiga iyo deeqda laga soo yabohsado reer galbeedka waxaa intaas sii dheer in qarashka xoogan ay ku bixinayaan kufaarta afrikaanta isaguna uu qalqal xoogan ka taagan yahay oo sanadkan labada kun shan iyo labaatanka wixii ka dambeeya ma cadda cidda bixin doonto oo ilaa hadda waa laisku turtuurayaa marka dadka reer muqdisho waxay dhibane u yihiin shirqoolka i m f iyo world bank oo soo qaatay qandaraas ay ku doonayaan inay kula wareegaan dhaqaalaha soomaaliya dalkan ka sameeyaan dhaqaale xoogan oo lagu fangareyn karo dagaalka ay saliibiyiintu kaga jiraan soomaaliya sidaas daraaddeed waa inay dadka soomaaliyeed ku baraarugaan halistaasi in badan oo ka mid ah falanqeeyayaasha dhaqaalaha ee soomaalida ayaa rumaysan in hadalkii wasiirka maaliyadda uu ku cilaaminayay canshuurtan ay wax badan ku maldahan yihiin taana ay ka dhalan karto inay canshuur duldhigaan adeegyada mobile maniga sida e v c ga iyo e dahabka
inta laga warhayo ama sharciga ha ahaato ama hadalka waraysiga videoga ama muuqaalka wasiirka sameeya ha ahaato labadaba kuma cadda nooca mobile maniga la canshuurayo so marka haddii aan la cadaynin nooca la canshuurayo macnaheeda waxaa waaye wax kasta oo mobile laga diraa la canshuuri doono sidoo kale sida ka muuqatay warka wasiirka waxay dowladda hadda kadib qaadi doontaa wax la yidhaahdo digital tax digital taxigaas waxaa la saaraa sidoo kale waxaa la yidhaahdaa transfer tax waxaa la saari doonaa lacag kasta oo qof mobile wato qof kale uu diro waxaa kaloo iyo lacag kasta oo markii bangi lacag laga bixiyo ama bangi kale lacag loo diro waxaa lagu dhufa doonaa boqolka shan shantaasi waxay qaadan doontaa dowladda ay qaadan doontaa iyo sidoo kale dadka waxa ay isku diraan oo lacagaha mobileka iyo bangiyada ay iskugu diraan iyadoo saari doonta boqolka shan oo boqolka shan oo transfer charge wax la dhoo ama hanaanka ah in qof waliba oo wax iibsanaya uu qiimaha shayga uu iibsanayo uu ku kordhiyo lacag dhan boqolkiiba shan oo canshuur ah waxay dhalinaysaa dhibaato dhanka dhaqaalaha ah iyadoo saamaynta ugu badan ee canshuurtanina ay ku dhacayso shacabka soomaaliyeed ee wax iibsanaya sidaaba ay sheegayaan qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay marka mar walbaba shacabka ayaa dhibban oo maaragtay oo korkooda ay wax ay yihiin waxba maaragtay aana lagu madadaalin idinka wax ma idinka go'aysi akoonkiina wax ma ka go'aysi e v c-diina wax ma ka go'aysa wax jira maahan ana haddartaana wax soo gadanaayo dukaanan tegey tan iyo toban doolaraan dhahay shay kala soo baxaayay waxaa lii dhahay zero point seventy five aa raacaysaa lii dhahay oo canshuur eh marka ganacsatada lagu soo korriyaa lahay qofkaa shaqeynoo anoo kale oo haddaa maanta oo dhan shay soo iibsado oo lacag lii goosta arrintu waa arrin qalad waaye maalmihii la soo dhaafay waxaa gebi ahaanba xirnaa suuqa weyn ee bakaaraha iyo ganacsiga ku yaala waddooyinka halbowlaha ah ee magaalada muqdisho sida waddada maka almukarama inkastoo hadda xaaladdu aanay sidii hore ahayn oo ganacsiyada qaarkood dib loo furay haddaba kooxda ridada soomaaliya ma u meelmari doontaa canshuurtan mise jirta qaab ay shacabku uga xeeladaysan karaan waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo si dhow ula socday arrimahani bismillaah aad baad u mahadsan tahay cabdifitaax arrinta hadda laisweydiinaya waxay tahay sidee shacabku ay kaga badbaadi karaan in lacagaha danabaysan oo ay ku isticmaalaan mobiladooda kooxda ridada lacaga baad ay kaga qaadato durbadiiba ee bulshada ayaa waxay bilowday in ay adeegsadaan xeelado ay dhaqaalahooda ku badbaadsanayaan ganacsatadu waxay bilaabeen in qaarkood ay iska fujiyaan adeega merjantiga qaarkoodna ma fujine waxay samaysteen simkaaro aan akoon ku xirnayn sidaas ayayna macaamiishooda markay wax ka iibsanayaan ay ugu sheegayaan lambarka lacagta loogu dirayo isbuucan wuxuu culays aada u xoogan uu fuulay shirkadaha isgaarsiinta ee lacagaha mobeelada lagu isticmaalo bixiyo markii uu soo baxay khabarka ah in qof walba lacag canshuur ah laga qaadayo oo baraha bulshada iyo warbaahinta si aad ah la iskula dhex qaaday malaayiin qof ayaa ku yaacay shirkadaha ee isgaarsiinta waxayna codsanayeen in lacagahooda kaash ah la siiyo arrinkaasoo runtii qalqal ku riday shirkadaha oo ku shaqeeyo lacagaha ammaanada ah ee dadka u hayaan runtii haddii tani ay sii socotana waxaa dhici karta in dadku ay u wareegaan lacagahooda kaashka ah oo ay iska dhaafaan lacagaha dijitaalka oo ay ku isticmaalaan mobilada taasna waxay keeni doontaa saameyn dhaqaale oo aada u xoogan sida ay muujinayeen cadeymo iyo waraysiyo ay bixiyeen ganacsatada suuqa bakaarahana ee durbadiina ganacsatada iyo shacabkuna waxay bilaabeen inay ka xeeladaystaan oo lacagtooda ay ka badbaadsadaan baada kooxda ridada tusaale ahaan qof ayaa yidhi lacag kun doolar ah ayaan suuqa kaga soo adeegtay markii suuqa aan tagayna waxaan durbadiiba u dhaadhacay xarumaha mid kamid a shirkadaha isgaarsiinta waxaana soo baxsaday lacagteyda oo cash dollar ah kadibna suuqa ayaan la tegay markii suuqa aan tagane oo alaab walba aan iibsanayene qofka lacagtii oo kaash ayaan u taagayay dukaanlaha ah kadibna markii lacagtiisa oo ka jirto wuxuu ii soo celinayay lacag electronic ah oo mobileka igu soo dhaceysay sidaasna qofku wuxuu kaga badbaadayaa canshuurihii kooxda ridada ay qaadan lahayd marka shirkadaha isgaarsiinta ee lacagaha danabaysan bixiya ayaa ah cidda ugu horeysa ee dhaqaala burburka ku dhici doona sababtoo ah shirkadahani waxay gacanta ku hayaan lacagaha kaashka ee bulshada iyaguna waxay bixiyaan hawo hawadii ayayna kusii shaqaysanayeen haddii dadku ay fahmaan iyagoo ka cararaya lacagaha baada ee kooxda ridada way kala baxayaan lacagahooda meel cidla ah ayayna kusoo dhici doonaan canshuurta iibka ee kooxda ridada ay ku soo rogtay shacabka magaalada muqdisho ayaa ku soo aaday iyadoo xasarado dhaqaale ay la daalaadhacayaan shacabka caasimadda ku dhaqan toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay bulshadu ka cabanayeen busaarad iyo waxla-aantii oo meel waliba gashay waxaana ka sii horreeyey sicir barar iyo shaqola'aanta oo cirka isku shareertay
magaalada shiidaa jiro colasaa jiro dhaqdhaqaaq ma jiro anida madiini inta waa lugeey luganku male waxa dhaba shiida jira magaalada beesa male shaqa male magaalada ma waas cakarin tahay ummadda waa dhiba jiro dhib inaa jiro beesana mataale meeshaan shiida jiro culeysaa jiro beledbeledka culeysaa jiro aniga makaanikan ahay aabahay laakiin wax oo shaqana ma jirto mutaaleyana shiidkan waa jira magaaladoo ka jira marka aniga niyow saakiinaan qaadnaa nusdoolaraan ku qaadnaa labaatii shan sinti aan ku qaadnaa toddobaatii shan sinti maana in kiraysta ah mootaan darabalanka ah ma fahantaade
madaxweynaha kooxda ridada xasan gurguurte oo u jawaabayey shacabka waxla-aanta ka cabanaya ayaa ku tilmaamay dad aan shaqo doonaynin iyo kuwa mujaahidiinta la shaqaynaya kii lacagta shabaabka u aruuri jiray kii waxadi jiray kii beenta iyo brobagandada ee meel inuu fadhiisto ninna ammaan ninna caayabeesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye magaalada meeqa dhismaa ka socota waxaan leeyahay taga dhismaha ee ka qaybgala way shaqaysan karaana aad kula soo boodi markii oo maxaa laga shaqeeyaa walaalkii shaqo maba jirtabe adiga maxaa ka shaqayn gaari gacan qaadaa leedahay oo gaari gacanka alaab qofa u qaadid marabo meeshii u dambaysay mare war xitaa wax walba hadda mashaariicay noqdeen meeshii tallaab loo qaadi karo oo shaah laga heli karo ninaa lagu qoraya dadki waa xakaan ilkaha soo baxay dadka meeshii u dambaysay mare dowladiyaa dhaqaalihii ma soo dhaafi weyba xafiisyadii dowladda ma soo dhaafayaba dadkii marka waa xakaareen shaqooyin ma furna shaqo abuur lama samaynin xaaladii xakax waa waa hagaag haddaba muxuu yahay mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan canshuurtan cusub ee ay soo rogtay kooxda ridada soomaaliya inkastoo aysan xarakadu ka hadlin dhacdooyinkii maalmahan haddana waraysi uu toddobaadyo ka hor bixiyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayuu ku sheegay in sharikadaha isgaarsiinta lagula xisaabtami doono shilin waliba oo ay ummaddu leedahay oo ay u gacangeliyaan murtadiinta nimanka sharikaadka ganacsatada ah ee hawshaa ku shaqa leh waxaan leen horta ilahi ka cabsada hantidaan allihii idin siiyey waa baqa waxaa weeye adduunyada keliya isan idiin muuqan aakhiraa jirta waan isxisaabina og tihiin maalinta qaban waa lagu weydiina dadka muslimiinta ah ee aad u sheegteen xoolahooda in u haynaysaan xoolahooda u haayo cadowga soo bahaystay xoolaha muslimiinta waxa uga goynina haddaadan u xifdi karina iyagaa xifdisanaya waxoodee u soo celiya siiya iyaga u dhaafa haddii aad yeeli weysaan oo waxa weeye xoolaha muslimiinta waxaysaa haddee haddaba ma idiin socon doonto aakhirana waa laidin weydiin adduunka o laskula xisaabtama iyaanu guri idin qaadin intiina idinku filan iimaansada
guud ahaan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna sahanka dhaqaalaha ee toddobaadkan kulan dambe ayaa inoo balan ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh مضيئة إبداعها ينساب